Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si habsami leh uga socda dhismaha mashruuca wadooyinka laamiga ah wejiga labaad qeybtiisa labaad ee magaalada dhismaha wadooyinkan oo qaar la dhamaystiray halka qaybo ay bilow tahay ayaa sidoo kale waxaa heer gabagaba ah maraya qayb kale kuwaasoo in muddaha ka socda magaalada Kismaayo wadooyinkan ayaa inta badan daboolaya baahihii isku socod ee dadweynaha iyo sidoo kaleeto gaadiidka Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo mashruuca nagaad ee dhismaha wadooyinka laamiga ah ee Kismaayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halka isugu nimaadno waxaanu kormeer ku nimi wadooyinkii faystowgii magaalada qaybtii labaad ee socda oo ka kooban shan waddo oo shaqadoodu hadda ay marayso qaybna ay gebagabo marayso qaybna ay bilow tahay insha allahu tacaala ujeedkuna ayaa inaan diseembar aanu gebagabayno sanadkan shan bilood kadib inay dhammaadaan iyagoo laamiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horey waxaan u dhammaynay toddoba baakajuwankii toddoba waddo oo laamiya oo hadda la isticmaalo iyo outfallkii aargada biyaha ka saarayey oo badda geynayey isla mashruucan dambe waxaa ku jira afar outfall oo biyaha magaalada badda lagu shubayo waxaa muuqata inay kismaayo guurtay inay guurtay waddadii horumarinta inay ismaayo kismaayo ka baxday iscayrcayrsigii iyo kala qabsigii iyo kiskooxaysigii waxaana mahadda iska leh madaxweynaha dowladda jubbaland iyo maamulka dowladda oo dhan maxaa yeelay waxay ku timi barnaamijkaanu dowladnimo ku yimi qabyaalad iyo reernimo iyo ka- kuma imaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan kale oo soo socda oo aan lacagteeda haynaa afar waddo iyaguna oo ah waddooyinkan eh, kuwan ku xiga iyo- oo hadda aan rabnaan qandaraaska oo bixinno bisha Novembarna waxaan rajaynaynaa lix waddo kale iyada lacagteeda inaanu helno guud ahaan waxaan rabnaa inaanu inta sanadka labada kun shan iyo labaatanka inaan dhammaystirno koob iyo soddon kilomitir oo waddooyina oo ka kooban laba iyo labaatan waddo oo laami ah oo aan ahayn laamigii hore dadka reer kismaayo waxaan leenahay kismaayo waa guurtay waxay u guurtay horumar iyo nabad iyo qurux iyo tartan kismaayo waa guurtay waxay ka guurtay qabyaaladii iyo kooxaysigii iyo jamaadihii kismaayo waa guurtay waxay u guurtay inay adduunyada la tartanto qof walbow marka waxaan leenahay meeshii aad ku lahayd ka qabso oo ka shaqee danta guud hadda waxaanu ka dhammaynay magaalada loodi waa ka saar culimmadaan u yeernay dadkii looda lahaa u yeernay sharciga islaamkaanu marinay looyin waa ka saarnay kismaayo aan xaar lo-aad lahayn oo aan geedka maxaa ahayd aan xoolo cunayn yaanu u soconnaa kismaayo cagaarana waa rabnaa waxaan u baahnaa in laga wada shaqeeyo haddii aad weriyaa noqon lahaydeen haddii shacab ay tahay inaan ka wada shaqayno inaynu kismaayo qurux badan samayno insha allahu tacaala waxaa naga go-an haddaan nahay maamulka degmada oo anigu aan hogaaminayo inaanu abuurno kismaayo qurux badan oo ka duwan kismaayadii la yaqaanay